magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo xiray tababar ku saabsan sinaanta xogta la baahinaya ee xarumaha warbaahinta kaasoo socday muddo saddex maalina waxaana soo qabanqaabiye ururka gabdhaha saxafiyiinta soomaaliyeed waxaana ka qayb galay tababarkan saddex iyo labaatan wariye oo ka kala socday xarumaha warbaahinada magaalada beledweyne kaasoo lagu qaatay cashiro muhiim ah farxiye maxamed kheyre gudoomiyaha gabdhaha saxafiyiinta soomaaliyeed ayaa ka warantay xiritaanka tababarkan iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay nabad ah oo qurux badan loogu soo dhammaaday tababar saddex beri nooga socday magaalada beledweyne oo loo qabtay wariyaasha kala duwan oo isugu jiray wiilal iyo gabdho kuwaasoo ka shaqeeya xarumaha warbaahinada ku yaala magaalada beledweyne iyo wakiil wareedyada warbaahinada kale oo ku yaala magaalada beledweyne magaalooyinka ka baxsan tababarkeenana waxa uu ku saabsanaa sinaanta xogta la baahinayo ragga iyo dumarka hadday tahay dadka la wareysanayo maadaama dumarka soomaaliyeed ay isugu jiraan qeybaha kala duwan ee bulshada in fursadaha la siiyo in dhacdooyinka dhacaya ka hadlaan in xalka wadanka ay qeyb ka noqdo in aysan noqonin mar kastaba dad loo hadlo muhiimadda ay leedahay in dumarku fursado la siiyo miidiyaha ay ka hadlaan waxaa waaye hooyooyinka waa dhibanayaal marka ugu horeyso dhib kastoo dhaco waxa uu ku dhaca waa hooyo soomaaliyeed dhib kastoo ku dhaco xalkiisa waxaa dan u ah bulshaduna way u tahay haddana si gaar ah hooyadu iyo dumarka soomaaliyeed in waa waa lama taabtaan in in maadaama marka sidaa ay tahay in talooyinkooda muhiim ah waxaa muhiim ah in dhibaatada jirta ay ka hadlaan tusaale ahaan wariyaasha gabdhaha ka mid ah in fursado la siiyo in xarumaha warbaahinta waalidiinta inay gabdhuhu ay u arkaan saxaafadda inay kusoo biiraan shaqooyinka kale oo gabdhaha loo ogol yahay inay qayb ka tahay warbaahinta ayna ugu muhiimsan tahay si sheekooyin diyaarintaas ay gacan ay uga geystaan doorkooda uu u muuqdo maamulka xarumaha warbaahinta sidoo kale waxaana loogu baaqay ama loo soo jeedinayaa sinaan shaqo inay ka dhex abuuraan xarumahooda warbaahinta fursadaha ay siinayaan ragga wariyaasha oo kale inay siiyaan gabdhuhu in la helo gabdho lagu soo daray maamulka xarunta warbaahinta agaasimayaal agaasimo ku-xigeeno tafaftirayaal madaxa barnaamijyada madaxa shaqadii shaqaalaha si fursad sinaan mushaar uu usoo baxo si fursad shaqo ay usoo baxdo si doorkii gabadha saxafiyadaha uu u muuqdo marka mawduucyadaasaa isla jeexjeexnay qaacidooyinaa la baray wariyaasha oo sheegaya haddii qaacidooyinkaas xisaabta ay ku shaqeeyaan in ay ogaan karaan sida ugu sahalsan in sinaan shaqo ee jirto ragga iyo dumarka marka laga hadlaayo tusaalooyin waxaan soo qaadanay barnaamij toddobaadla ah barnaamij oo maalinla ah xarunta warbaahinta ka baxa iyo newskii oo isla saacadla noqon kara subaxii bixi kara duhurkii ilaa iyo galabtii marka wariyaashana aaday u fahmeen tababarka waana ku faraxsanahay s w j haddaan nahay in magaalada beledweyne oo ka mid ah magaalooyinka aan tababarka ugu qabano wariyaasha in wejigan halkan aan maanta kusoo gabagabayno qaar ka mid a ka qaybgalayaashii tababarkan ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen intii uu socday tababarkan xawa maasan tahay tababarkii maalmi lasoo dhaafay halkaan nagu socday saddexdii beri lasoo dhaafay kulley wax badanaa ka fahanay wax badan oo yacni inaga maqnayn way noo kordheen waxaan rajeynaa inaan ku dabaqi doono shaqadeenna iyo sidoo kale qaabka u shaqeynay intaba waxaan u mahad celinaa s w g o oo barnaamijkan inoo horgelisay iyo sidoo kale ustaad farxiya oo iyadana kaalin weyn ka qaadatay waan rajeynaa inaan yani wixii aan halkaan ka baranay bulshada inaan kula laabano ee ku howlgeli doono insha allah saddexda maalin noo socday inuu maanta nagu soo idlaado waxaa si gaar ugu mahad celinaynaa s w j o oo noo suurtagelisay in inaan fursadahan tababarka ka qayb qaadano insha allah annagana wax badan ayaan ka faaidnay sidai hore manihin markaan meesha imaaneynay waxaanan aqoonina maanta baranay insha allah ka doorka gabdhaha waxaan waxaan rajeyneynaa inaan maxay to dadka aan fursadaha u helin inaan fursado ugu faa'iidey doono oo aan gaarsii doono waana mahadsantiin tababarkan ayaa door muuqda ka qaadan doona dardargelinta howlaha warbaahinta ee magaalada beledweyn